inkastoo magaalada baladwanaag ka socdo horumar dhinaca kubadda cagta ayaa haddana waxaa jira caqabado ku gadaaman isboortiska gobolka hiran taasoo ay ka mid tahay inuusan shaqaynin garoonkii kubadda cagta laqanyo kaasoo u baahan diba dayactir iyo in la saaro roog macmala garoon la-aanta haysata ururka kubadda cagta degmada baladweyne ayaa ku kaliftay inay kiraystaan xilliyada ay qabanayaan tartamada garoomo gaar loo leeyahay si kor loogu qaado isdhexgalka bulshada islamarkaana dhallinyarada looga madadaaliyo tahriibka iyo maandooriyaha gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada baladweyne ismaaciil cali xasan oo u waramay radio beerlo ayaa ku codsaday wasaaradaha dhallinyarada iyo ciyaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleeda inay ka qayb qaataan sidii daba dayactir iyo roog macmula loo saari lahaa garoonka kubadda cagta laqanyo bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan aada ugu mahad celinayaa radio beerla oo had iyo jeer u taagan in horumarinta isboortska degmada baladweyne kaalinta ugu weyn ay ka qaadato mahad celin kadib waxaan aada aan u codsan lahayn ama caqabadahana haysta ka mid ah in magaaladan beledweyne uu ka socdo horumar sbortis horumarkaasna maaragtay aan kusoo bandhigayna garoomo gaar loo leeyaho maaragtay dad ganacsataa ay sameysteen oo had iyo jeer si aan rabto aada u helayn waxaad ogtahay hadda tartamo fara badan ayaa noo socdo muddooyinka lasoo dhaafay in la dheylan garoomanka maar dad kale u kiraysan oo fursad maalinta heshid keliya inaad qabsatid oo maaragtay aad sugaysid waxaa maaragtay dayactir la-aan ay ka jirtaa stadio laqanyo iyo garoomo kale maaragtay magaalada ku dhisan intoodaba uma haystaan wax dayactir eh waxaan codsan lahayn xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha soomaaliyeed wasaaradda dowlad goboleedka hirshabeelle isboortiska guud ahaan inay iskaashi ay muujiyaan ay noo dayactiraan garoonka stadio laqayo waayo waxaad ogtahay waxaan ugu danleynahay oo had iyo jeer aan u taagannahay inaan dhalintan qabyaaladda iyo qurunka iyo muqaadaraadka iyo tahriibka iyo inaan maskaxdooda ka duwno isboortiskaas ay ku tartamaan isboortiska waa jimicsi waa caafimaad waa isdhexgal waa nabad waayo waxaad dareemaysaa magaaladan beledweyne maalmahan soo dhaafna nabadeeda way soo hagaagaysaa waxaana kaalinta ugu weyn qaata waa isboortiska isboortiska marka meel dhalinyarada xirfadooda lagu soo bandhigo ama garoon diyaarsan ma jiro sababta waxaad dareemaysaa staadi laqayon iska xiran yahay aada u codsan lahayn wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha soomaaliya iyo midda hirshabeelle in kaalin ay ka geystaan oo maarata ay usoo jeestaan stadio laqanyo inay dayactir ku sameeyaan annaga had iyo jeer bilecda aan soo bandhigayno waa garoomo qof shaqsi leeyahay oo maalkiina annaga aan ku bixinayno si aan usoo bandhigno magaalada in magaalaha xadaari sports ay tahay gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan ayaa sidoo kale ku booriyay shirkadaha gaarka loo leeyahay inay samaystaan kooxo kubadda cagta si magacooda iyo horumarka isboortiska gobolka kor loogu qaado si gooniina waxaan codsan lahay inay shirkadaha ay usoo jeestaan isboortiska ay ka geystaan kaalintooda ay samaystaan kooxa ayaga magacooda matalahay waxaad ogtahay tartankii hadda soo dhammaaday ganacsatadahay goodir mool ayaa markii ugu horreysay ee koox samaysatay ahayd koobkiina way hanteen shirkadaha ugu waaweyn magaaladan waxaa jooga daabshilo kalaa joogto salaam bankiyaa joogto amal bankiyaa jooga dayaxaa joogo shirkada waaweynaa jooga shirkadahaas haddii isboortska inta usoo jeestaan ay dhaqaale geliyaan ama kooxa ay dhisaan bilicda iyo horumarka magaalada ayay kaalin ka qaadan lahayn waxaan codsanaynaa inay baaqiyna ay ka jawaabi doonaan waxaana si gooniya aan u codsanaynaa in aan dayactir u xirno stadio laqayo oo roog macmala noola saaro si had iyo jeer ay tartamada kan ka bax kan ku xigsa ay u ahaan lahaayeen si aan usoo bandhigno hadda aadi meel aan ku qabanno ma hayno aadi waxaa loo baahan garoon weyn oo diyaarsan sideed kooxooda u diiwaan gashaan xiriir kubadda cagta degmada beledweyne oo seeree waxaad ogtahay labada sano lasoo dhaafin inaan la qabin waxna loo qaban karin waa dayactir xumo haysata istaadiyo laqayo haddii aan dayactir u helno oo istaadiyo laqayo maanta uu noo diyaarsan yahay waxaan martigelin lahayn horyaalka soomaaliya kooxaha ka ciyaarayaan keenlayan degmadan beledweyne si ay u arkaan xirfadda iyo kooxaha ka diyaarsan waayo waxaa ogtahay cunug kasto maanta xirfaduu soo bandhigi lahay ama meeshuu ku keeni lahay garoon weyn oo diyaarsan ma jiro garoomyada bareefide oo shaksiyaad uu leeyahay oo waqti kasta la helayn ayaan dhallinyarada ku celcelinaa si magaalada beledweyne xarunta gobolka hiran ayaa waxaa ku yaala garoomo kubadda cagta kuwaasoo haddii daba dayactir lagu sameeyo door muhiima ka qaadan doona horumarka isboortiska gobolka